aan ku bilownay maleeshiya ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa waaberigii saaka weerar ku qaaday deegaan magaalada beledweyne u jira ku dhowaad soddon kilomitir weerarkaasi ayaa imanaya iyadoo inta badan ciidamada dawladda iyo maleeshiyada deegaanka ay la wareegeen deegaanada gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe laakiin sarkaal ka tirsan ciidamada dawladda ayaa sheegay in maleeshiyada al-shabaab ee weerarka soo qaaday ay ka yimaadeen dhinaca galbeed ee gobolka hiiraan warbixintan waxaa beledweyne nooga soo diray wariyaheenna xuseen xasan dhaqane ugu yaraan saddex qof ayaa lagu dhaawacay kadib dagaal aroortii hore ee maanta ku dhex maray duleedka koofureed ee magaalada beledweyne ciidamada deegaanka iyo kooxda al-shabaab dagaalka ayaa dhacay kadib markii kooxda al-shabaab ay weerar ku qaaday deegaanka beerxaano oo dhinaca koonfur ilaa shan iyo labaatan kilomitir ka xiga magaalada beledweyne halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamada deegaanka oo ilaalo ka haya qeybta bariga jiinka webiga shabeelle dagaalka oo muddo kooban socday ayaa waxaa gurmad goobta ku gaaray ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya sida ay v o a u sheegeen ilo deegaanka ku sugan taliyaha guutada shanaad qeybta toddobiyo labaatanaad korneel maxamuud ibraahim baakaay oo ku sugan deegaanka beerxaano ayaa waxa uu v o a u sheegay in weerarka laga hortegay kooxda dhagarqabayaasha khawaarijka shabaab ayaa kasoo bilaabay dhinaca webiga dhinaca kaleete oo galbeedka gobolka hiiraan ayagoo dhowr meelood kasoo bilaabay ciidanka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo ku sugnaa agaga beerxaana iyo baardheere iyo tarajante waxay ka war heleen gudbitaanka nimankaas xala ay soo gudbahayeen marka waxayna u sameeyeen jidgooyooyin dhowr jihaana laga weeraray marka waa waa la fashiliyey qorshihii ay damacsanayeen kudayadii ay sameeyeen ama taargetyadii ay lahaayeen ayagoona gaarinna waa la fashiliyey ciidanka geesiyaasha deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee geesiyaasha ah ayaana cashir ku siiyey ayagoo aan gaarin goobtii ay rabeen inay ay ay markaas taarget ku heaan dawladdu waxay sheegtay isbuucan in al-shabaab laga saaray gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan haddana weeraraa ka dhacaya meel beledweyne u muuqato walkii shabaab galbeedka gobolka hiiraan way joogaan webiga dhinaciisa kaleto ay ay dowlad ka qabteen ay joogaan marka webigana waxa waaye waa aad ayuu u hooseeya oo lug ayaa lagu gudbi karaa marka inay soo tilaabaan dhinaca dhinaca bariga gobolka hiiraan waayo dhinaca shabaab hadda dagaaladii muddooyinkaas lagula jiray lagana safeeyey hadday ahaan laheyd gobolka shabeellada dhexe dhinaca bariga ah hadday ahaan laheyd gobolka hiiraan dhinaca bariga ah marka wixii ka galbeeda weliba way u jabeen wayna joogaan dawladdaana qorshe kale arrintaas iyada ah oo waxa waaye waa waktiyo dhow ma sii joogi doonaan meelaha la raba in laga xoreeyay kamid tahay marka inay webigii oo biyoyareeyey inay soo tilaabaan oo masaafo webiga u jirto in yar fariisimooyin ay ku lahaayeen ciidanka deegaanka inay weeraraan ay isku dayaan wax u sahlan waayo dhinaca kale webiga ka joogaan marka ma ahan wax weyn ma ahan arrintaas ayada ciidamada dawladda oo taageero ka helaya dadka deegaanka ayaa kooxda al-shabaab kula dagaalamay bariga gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe halkaas oo al-shabaab laga qabsaday dhul aada u ballaaran xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne